madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta si rasmi ah ugu furay magaalada jowhar shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada soomaaliya shirkan oo ay hogaaminayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabdiqaadir ayaa tilmaamay in shirkan lagu gaari doono go-aamo muhiim ah oo waxtar u ah waxbarashada soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada soomaaliya lagu qabtay magaalada jowhar islamarkaana waxa uu sheegay in shirkaani lagu gorfayn doono ahmiyadda waxbarashada go-aamo waaweyna laga soo saari doono wasiir adigay wafdiga ballaaran ee aada hogaaminayso kusoo dhowaada dowladda hirshabeelle gaar ahaan caasimadda jowhar wax badan oo ummadda soomaaliyeed ay u aayaan inay kasoo bixi doonaan wanaag haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan qirayaa hirshabeelle muddadii labada sano ahayd ama maaragtay saddexdii sano ku dhow wax badan ayaa kusoo kordhay waxbarashada iskoolaad cusub oo badanaa la furay kuwo badanaa la dayactiray mucalimiinaa la qaatay mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada iyo guud ahaan bahda waxbarashada waa ku ammaana waa mahadsantihiin ayaana leh wasiir camalowna waa ku mahadsan yahay asigana dadaalkiisa iyo wasiirka waxbarashada hirshabeelle dadaalkiisa iyo soo dhaweynta iyo abaabulka uu hayay maalmahan asigana waa ku ammaanaa mudane wasiir soo dhowaada gurigiina yaad joogtiin hirshabeelle kusoo dhowaada insha allah wax badan oo ummadda soomaaliyeed ay ku qanacdana waan rajaynaa inay shirkan kasoo bixi doonaan farxad gaarahayna noo tahay ma dhicin weli stayday lagu shaaciyey imtixaankaas runtii aadan kugu ammaanaa mudane wasiir adiga wasaaradda iyo bahda waxbarashada ee guud ahaan wada ogolaatay in halkan in laysku yimaado shirkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay soo gaareen maanta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe